barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin waa khamiis waa arbaca bisha februarina waa toban sanadka laba kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimona waxaa halkan kasoo dhallinyarada maanta waxaa halkan kasoo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada iyo buurnida maxaa kala haysta caashee habli waxay leeyihiin nin buuran oo aan dhisnayn ama jidhkiisu aanu dhisnayn agteeda yaanu soo marin laakiin wiilashu arrintaas sidee u arkaan rag badan baa jira waxa weeyaan haddeer laga yar khashaafay oo la yidhi waad yar buuran tahay waxoogaa waxaad leedahay calooshaada yar weyniya oo markaas markaa waxa weeyaan hadda waxaa la moodaa in loo sujeestay xaggan jidhka iyo murqaha la dhiso sidii qofku uu isteelkii waxa weeyaan mar walba uu noqdo mid saxan
ka waran ismaaciilow adiga oo cashar bixinaya haddii aad ardaydaada weydiisid dalka aad ka timid oo ay sidan kuugu jawaabaan waxay igu qaadatay muddo shan iyo toban daqiiqo ah inaan u sharxo geeska afrika iyo meesha aan ka imid markii aan marayay qaybta soomaalida ah ee hon of africa baa dad badan ka dhawaajiyeen waa naqaanaa waa meel barisi lagu yaqaano waa meel shidado lagu yaqaano gaajo lagu yaqaano waan gartay dhinacii suugaantana waxaan dhegaystayaasha caashay u haynaa
shaxdaageeyiyo joogto kaymaa biyaha shubeeniyo guusha kaaran dooxo weli aan shiiraba gelin
waa layshayaa maanta sheekooyinkaas iyo qaybo kale waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka
natiijo hordhaca ayaa ka soo baxday codbixin laga sameeyey gobolka new hampshire ee dalkan maraykanka waxaana natiijadani ay muujinaysaa in xisbiga jamhuuriga uu kaalinta koowaad ka galay murashaxiinta ka dhex tartamaysa ninka hodanka ah ee donald trump halka xisbiga dimuqraadigana uu kaalinta koowaad ka galay berni sanders oo helay lixdan boqolkiiba halka hillary clinton oo ay si weyn ugu dhex tartamayaan xisbiga dimuqraadiga dhexdiisana ay heshay siddeed iyo soddon boqolkiiba ilaa haatan waxaa la tiriyey codad gaadhaya sagaal iyo siddeetan boqolkiiba codadkii la dhiibtay
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qabanaya kulan gaar ah oo xogsiin ah arbacadan maanta oo ku saabsan xaaladda bini-aadminimo ee dalka siiriya halkaasoo xoogagga dowladda oo ruushkuna ku taageerayo duqeymo xagga cirka ah ay wadaan dagaal ay ku eryanayaan fallaagada ku sugan alebo howlgalka ayaa salkiciyey kumanaan qaxooti ah oo u qaxaya magaalada dhinaca waqooyi ku taalla ee xadka ama dhacda xuduudka dalka turkiga taasoo sare u qaaday qayladhaanta ay qaramada midoobey iyo kooxaha gargaarka kuwaas oo ka baqaya inay masiibo bini-aadminimo ay ka dhacdo gobolka
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa caashay dee waxaan filayaa berigii hore waxaa aad loo jeclaan jiray nin ladan ninka ladanna waxaa lagu garan jiray inuu he buuran yahay inuu nin cayilan yahay oo inuu culus nin cayiran yahay waa gartay marka tusaale ahaan haddii ninku uu bidaarra leeyahay xoogaa yaroo calool yarna leeyahay oo uu macawiis yar iyo wax soo xidho oo Ay.
uu meherad yimaado wax weydiisto oo calooshana bannaanka ka salsalaaxa haa waxaa la odhanaya ninka horta waxbaa la amaahinaya hay xataa haddaan waxba haysan waa gartay haddiise adiga oo ladan haddana dhuuban oo haddana dhuuban haa aad mehero timaadid ooba ay maalintaa ma garanaysa wax kaa sii yanaan wax soo ilowday qofku aaminaya male laguma aaminayo waa gartay sababtaa waxaa la yidhi macnaha dee guudkiisa ka muuqan lahayd baa lagu odhanaya waa gartay laakiin haatan waxay o dhan isbedeleen haye horta berigii hore hablaha qudhoodu dadkaa ladan dushaasay ka kaxaysan jireen laakiin qudhoodaa lagu xidhan jiray marka la fiiriyo hadday qof dumaroo culus oo ishaysato oo jirkeedu buuxo u yahay way ka ilqabadsanayd kuwa kale dhudhuban kuwa dhudhuban waxaaba loo yaqiinaba guud gaar ahaan soomaaliya Hmm.
dadka dhudhub waxaa loo yaqaanaa inuu yahay qofuu cudur ku qarsoon yahay Waa saas.
halka halkan ismaaciil ay ka duwan tahay dadka burburina leeyahay waxbaa u qarsoon xaggaa laftigeeda isbedeshay caashay Waa malaa gartay.
waqti horaa kugu waa laysi dambeysay soo gaara miya laysa soo gaadh haye haatan habli waxay leeyihiin annaga nin buuranna lama tusi karo waa gartay marka waxay leeyihin waa in wiilasha waxay ku wada khasbay waa inu six pack wax la yidhaha uu leeyahay waa in calooshii ay murqihii ka soo murqii iyo baxeen waxa.
inta baruurtii la shiilay waxa weye duulba qoloba waxbay ka heshaaye marka nimankii jimicsiga halka fursad ka helay marka wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa booqday mid ka mid a goobaha jimicsiga markaa dhallinyaradii joogtay buu wuxuu weydiiyey bal waxa ay jimicsigan ku kalifeen marka mid kastaba oo ay aragnimadiisu ka sheekeynayaan waxaa jira dhallinyaro fara badan oo si weyn u jecel inay sameeyaan jimicsi halka qaarkoodna ayba aaminsan yihiin jimicsi la'aantu inay keentay in waxyaabo fara badan oo lagu dhaliilo miisaankooda inuu si weyn u cuslaado miisaan badan baan lahaa kadib waan markii aan bilaabay wax weyn baa iga soo kordhay oo haddii baruurtan uu kufuusho waxaaba jirtaa inaadan waxba qaban karin inaadan shaqaysan karin inaadan maxaa ahayd aan xitaa reer samayn karin oo een, dumarka oranaya maxaa kan burina xafashka baa jirtaa dhallinyaradii waxay khaatiya ka taageen gabdho ka odhanaya anugu uma baanin in xoog weyn oo faydhu intaa leegayo way idinku khasabtaa inaad markaa jiim gashaanoo dee aad soo yararaysaan waa dabcan way noqonaysaa dee marka qofku een, qof xafashoo feero weli yahay in ee, dadku cana miisaankiisu aad buu weyn misnaa taasu dee fikirkeeda way leedahay oo qo- aad ama du- dee dhuma ku soo beegnatid oo gobadh dhuma ku soo beegantid dee waxay ku oranaysaa niyo kan waa buuran yahay oo aad muu dilaaba oo naqash kugu dhegaa ma is leedahay een khilaafka muranka habluhu ay ka cararayaan ragga xoogga waaweyn marka jiim fara badan la galo inuu iska yaraanayo dee gabadhu ay arki doonto een in nin xoog weyn oo dee dhisan eh, doonista ay doonayaan haayo waxay noqonaysaa kii shalay een, buurnaa ay ka caranayeen oo ay arkaan maanta isagoo dhisan oo dee lafihiis dhisman oo qurux badan inay yidhahaan maasha allah dee dalka horumar baa u soo kordhay adigu maxaad qaadaysaa waxaan qaadayaa waxa weeyaan miisaankii gacmaha marka wallaahi aad buu raaxa badan yahay waxa weye waa dareemaysaa dee wax dhid iga socda iyo macnihii saa u jimicsanaysid Ee, dhallinyaradii waaweynkaba dadka waxaan leeyahay waxa weeyaan dee jirkiina dhiso oo jimicsiga ka faa'iidaysta Een, dhallinyarada qaar baa halkan u soo galeen gabdhihii ka carareen oo xaaladdu ay adag tahay bal ka warran dhallinyaro fara badan baan arkaya haa arrintaasi waa jirta cabdikariino waayo waxa weeyaan maryahan habluhu six package waxaa la ba- la bartay xagga qurbaha laga soo waariday oo waxay leeyahay ninkoodu waa loo leeyahay gabdhuhu waa ka cararayaan sidaa darteed dee waxa weeyaan doorka keliya noo furan waa inaanu jidhka eegdhisnaa si dee waxa weeyaan isteelkan aanu kaaga lumin caafimaadkiina aad ugu faaidaysanaya labadaba rag badan baa jira waxa weeyaan hadeer laga yar khashaafay oo la yidhi waad yar buuran tahay iyo waxoogaa waxaad leedahay calooshaada yar weyn iyo markaas markaa waxa weeyaan hadda wax la moodaa in loo sujeestay xaggan jidhka iyo murqaha la dhiso si dee qofku uu isteelkii waxa weeyaan mar walba uu noqdo mid saxan macalin axmed ee waxaad ka mid tahay een, macallimiinta tababar ee dhalin bal ka warran dhallinyaradu sida arrinkan u arkaan iyo inkastoo caafimaadku ku jiro haddana een, muran fara badan bay dhalisay xoog weynaantii berigan waxaa loohan jiray ninka xoogga weyn baa reerka faa'iido badan u haya bismillahi raxmaan raxiim cabdikariin aad baad u mahadsan tahay wallahi waxaa waa laga soo tegey waagi hore waxaa loodhan jiray ninka buuran ama ninka xoogga weyn dukaamada ama carwooyinku waxbay dayminayaan because lacag buu haystaa waa la aaminsanaa laakiin baashi layskaga daba yimi hadda caalamku waad aragtay Een, qofka quruxdiisu waxay ku xidhan tahay inuu bilinbuurin oo siman yahay Een, haddaan dhinaca dhallinyarada saaxiibkay taabtay kuu soo qaato gabdhaha facebook oo kale lagala sheekaysta ama twitterka ama whatsappka ama fiberka Een, waxay ku oranaysaa gabadhii sawirkaaga ii soo dir dee sawirkii oo finti bir finti labaatan bir labaatan dhinac walba haddaa u dirtid waa cararaysaa gabadhii marka waxaa la rabaa in qofkii sixbag uu sameeyo in uu jimicsado caafimaad ahaan waa u fiican tahay sonkorku ma dhacayso cholesterolku ma dhacayo stresska xataa wuu ka yaraanayaa qofkii waad aragtaa hadda masaajidada laascaanood waxaa ugu badan ee dadka dhibaatada haysataa qof aan konton sano gaadhin oo kursi ku tukanayaad arkaysaa waxaa keenaysa jimicsi la'aanta qofkii cuntu cunayaa weliba cuntadii buushaha lahayd ma cunaayo sida hadhoodhkii gellaydii een, basadii headii wuxuu cunayaa brisbasi hilibgeel een, laba wuxuu cabayaa lix koob toddoba koob oo shaaha wuxuu fadhiisanayaa lixda subaxnimo ilaa labiyo tobanka duhurnimo labiyo tobanka duhurnimo gurigiisii buu tegayaa haddana wuu qadaynaya wuu seexanayaa afarta galabnimo soo kacaya qofkii waxaa dhici karta inay cudurro badan ay ku yimaadaan qof baa waxaa lagu odhanayaa warniyow hebel maxaa ku dhacay karastarol ba haya ama beer subag oo waaba ilmo yara soddon sano ma gaadhine waxaa keenaysa aalamita la'aantaa keenaysa hadda gobolkeenna ee xagga een, horumarka alxamdulilah doctor cabdikariin eh, aadan waa u mahadnaqaynaa garoonkii oo roogii oo waddamada yurub oo kale oo qofkii xitaa shaqo haysta ama aan jaanis haysan hameenkii uu gelaya oo kale baa u furan jiimkii oo casriyo qalab walba yaallaan oo fuul qalabkii oo dhan uu yaallo marka dhallinyarada waxaan leeyahay kaalaya ka faa'iidaysta xag caafimaad iyo xaggii gabdhahaba rag badan baa waxay sameeyaan gabdhay la sheekaysanayeen laba sano ku dhowaad nin reer yuruba ama nin ka yar oo ka da'yar sawirkiisay ku marayeen markii guurkii arrimihii yimaadeen gabadhii ninkay aragteen in la qara cararo bay keentay marka aad baa mahadsan cabdikariin olol oo v o a magaalada laascanood
waaw ismaaciil ani waxaan isweydiin jiray een, marka gudaha soomaaliya la yidhaahdo een, isma lahayn goobo lagu jimicsadaa looga baahan yahay oo mar haddii tallaabadii aad qaadaba aad iska dhidi macnaha ujeedada guud ee laga leeyahay goobahan jimicsiga waa in la dhidido oo dadkii jirkiisi wasaqda ka baxdo een, sokortii iyo cusbadii ay ka baxda soo maahayn dabcan horta way kala duwan yihiin baan filaya deegaanada tusaale ahaan somalilan oo kale xoogaa qabowga ku badan filayaa een, eh, iyo dee eh, ganacsiga haddeer jimicsiga oo kale Een, dad badan baa meheradahan ganacsiga furta oo kale oo haddeer hargeysa oo kale waxaad arkaysa aad bay ugu badan yihiin marka halkii waxaa laga yaaba dadku lugtii way helayaan laakiin dhalinyaradii waxay u baahan tahay dee wax muruqyada usoo saara marka waxay noqotay fashion hadda socda oo fashion ka socda si wiilka haddii uu maanta o dhan lugeeyo ah lagama yaabo inuu ka heli karo inay murqihii soo baxaan inay muruqi soo baxaan marka howl kale ku jirta Howl kale meesha ku jirta meesha.
waa gartay dhinaca boosaaso haddii aan ah, fiirinana lamaane ka tegay ah, wadanka mad- wadamada qurbaha ayaa waxay booqasho ku tageen qaar ka mida magaalooyinka soomaaliya waxaanay dhallinyaradan ah, deegaanadaasi ku sugan ay siinayaan casharo la xiriira xalinta khilaafaadka qoyska haddaba wariyaha v o magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa waxa uu la kulmay lamaanahan magaalada boosaaso jooga waxaana uu la yeeshay waraysigan soo socda tababarkan ayaa lagu baranayay xalinta khilaafaadka qoyska waxaana baranayay soddon arday waxaana barayay lamaane ka yimid dalka dibaddiisa kuwaas oo dhallinyaro ah waxaana lagu kala magacaabaa dhaktar yuusuf sheekh cumar iyo weliba dhigtorayso khadiijo maxamed cusmaan waxay guud ahaanba soomaaliya ay ka soo sameeyeen baraarujin ku saabsan xalinta khilaafaadka oo dhallinyarada la barayey tababarka kadib ayaan labadooduba la sheekaysteen waxaana weydiiyey ajandaha iyo weliba waxyaabaha ku kallifay in ay bartaan xalinta khilaafaadka islamarkaana ay dhallinyarada uga sii faa'iideeyaan bishii meey ee sanadkii hore ayaanu muqdisho university ka fulinay Eh, hargeysa university baanu iminkana ka soo fulinay waa qaybtii saddexaad oo iminkaan ka fulinayna jaamacadda bariga afrika laakiin barashadiisa iyo raadintiisa waa wax qalbiga yaga ka timid waa waxaanu annagu muddo ku soo jirray qoys ahaanna noo anfacday eh, dersi ahaanna na anfacday marka waa wax qalbiga ka yimid Een, kobcinta nabaddu qoyskay ka dhalataa dariskay ka dhalataa beelahay ka dhalataa qofka dhexdiisay ka dhalataa oo khilaafku ka dhaca marka kobcin nabadeed hada jeer waa loo baahan yahay maadaama aynu ka soo jeedno ummad dagaal uu aafeeyey oo ku nool dhaqan jiran waxaa loo baahan yahay dhaqanka in dhaqan caafimaad qaba mataqaana loo bedelo ama qoys ha noqdo ama qaran ama wadan ha noqdo ama deris ha noqdo marka taasaa nagu dhalisay waxaan u aragnaa mas-uuliyad qof kastoo muslima saaran ama soomaali ah qaabab kala gedisan baa looga qayb qaataa marka annagu qoys ahaan waxaa nagu dhaliyey duruufta mataqaana waddankeenna ka jirta ayaa aasaas u ah inaannu qayb ka qaadanno Eh, khilaafku ama kala gedisnida fikraduhu waa wax soo jireena qaabil iyo haabil si ay u dagaalameen oo xawiya aadanay dhaleen ilaa qiyaamahana wuu socon marka annagu hadafka hadafka iyaga ugu weyne waxaa weeye inaannu abuurro qaab khilaafka ag socda oo marka khilaafu dhaco ama qoys ha noqdo ama qaran ama qabaa'il ama dad inaanu abuurno capacity waxa la yidhaahdo ama tayo ama xirfad wixii lagu xalliyo oo joogto ah hayan yuusuf een, hadda ka hor ayaan china tegey anigoo raba inaan bixiyo maxaa la dhahay duruus ku saabsan cilmiga sayniska marka dadka chiniiska meesha joogay aqoon badan umaysan lahayn qofkan xijaabka xiran ee sidan u eg meeshu ka yimid marka aad ayay waxay u ixtiraamayeen ama ay rabeen inay u ogaadaan waxa aan ahay iyo meesha aan ka soo jeedo raadaden waxa aan u gudbinayo oo sayniska ahaa waxay igu qaadatay muddo shan iyo toban daqiiqo ah inaan u sharxo geeska afrika iyo meesha aan ka imid markii aan marayay qaybta soomaalida ah ee ee horn of africa baa dad badan ka dhawaajiyeen waa naqaanaa waa meel baris lagu yaqaano waa meel shidado lagu yaqaano gaajo lagu yaqaano waxaan aragnay dhallinyarada inay aad ugu baahan yihiin dadka wax fursad siiya ayay waayeen wax wanaaga u sheega ayay waayeen Een, marka hadda waxaan u arkaa positive attitudekan ama hadda noo bilowday inuu insha allah sii socon doono haddii ummadda dhallinyarta fursad la geliyana waxaan rajaynayaa inay noqon doonaan kuwii mustaqbalka beri meesha wanaagsan la gaari dhinaca kalena ardaydii dhallinyarada ahaa ee baranayay xalinta khilaafaadka qoyska ayaa iyagana weydiiyey waxyaabaha ay barteen iyo weliba dareenkooda magacayga waxaa la yidhahdaa leyla ibraahim muuse Een, haddaan ka hadla dareenkayga iyo qaabka ee meeshaan waxaan ka faa'iiday runtii marka aan imaanay dowladaan bilaabay iyo haddeer isbeddel weyn ayaan dareemayaa oo ah in aan maxaa la dhahaa daaqadii ama tabartii igu keydsanayd oo aan awood u leeyahay maanta inaan macaanihii bulshada aan kale u gudbiyo oo aan xalin karo khilaafaadka maadaama ay tababarkaasi shantaa cisho aan qaadanayni runtii waa aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa Een, axmed cabdiweli een, dareenkayga maantay haddii aan soo koobo horta aad baan u faraxsanahay maxaa yeelay waxaan fahmay qaabka loo xalliyo khilaafaadka qaabka looga qayb qaato bulshada een, dhibaatooyinkooda sida loo xalliyo sida deegaankaaga faamilkaaga waddankaaga aad beri ka maalin aad u samayn kadhid in haddii wax ka dhacaan aa wax ka qaban kadhid aad baan ugu faraxsanahay waxaana waana u mahad celinayaa doctor yuusuf yuusuf yadadiilo iyo doctor khadiijo khadiijo khayr aad bay u mahadsan yihiin waxaana rajaynayaa intaa in ka badan inaan yeelan doono wada shaqayn annagana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in aan noqonno kuwii ku camal fala oo isbeddel dhab ah kala yimaada ee aanu noqon qaabka hadda soomaalida u badan tahay ee wixii inta meesha een, loo la dhegaysto meesha looga tago yuusuf maxamuud v o a boosaaso
aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo ka hadlayay arrimaha xalinta khilaafaadka qoyska oo uu ka wareysanayay dee lamaanahaas waxaan filaya waa casharo aada loogu baahan yahay welibana dhalinyarada iyo dadka waaweynaba aad iyo aad oo ay wax ka baranayaan oo haddii een, khilaafka mararka qaar waxaa laga yaabaa qoysaska inay isku khilaafaan waxyaabo aanay labada dhinacba ogeyn meel laga soo galay marka haddii de in loo bixiyo oo xalkii la raadiya aad ba u fiicnaan lahayd marka muusig baana soo gelaya waxa weeye waa shankaroon iyo brofesor maxamed cumar dalxa
shaxdaagiiya joogto kaymaa biyaha shubeeniyo guusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin shaxdaagiiya joogto kaymaa biyaha shubeeniyo guusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin oshilaa uga qortiyo shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madow iyo shaash lagu hareeye oshilaa uga qortiyo shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madow iyo shaash lagu hareeye amashaaca dunidiyo adcidooshin joogtaad shaarafteeda leeday amashaaca dunidiyo adcidooshin joogtaad shaarafteeda leeday shan karoon haweenka ishib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shugriyaya shan karoon haweenka ishib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shugriyaya shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama markiyaan isla showre sheekaystu kaligay shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama markiyaan isla showre sheekaystu kaligay waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye sharta laga daboolo lagana hayshaytaan waa shan iyo toban jir shiikh waxaanii dhalayay waa shan iyo toban jir shiikh waxaanii dhalayay sharta laga daboolo laga naaday shaytaan
shankaroon iyo maxamed cumar dal haddeen intaas kaga nimanacaashayda goobta codkiisa ma garanaysa welibana xilliyadii horaan filaya waa heesta waa hees hore oo xili hore la qaaday laakiin dalxa een, haddana xildhibaanada soomaalidu ka mid yahay laakiin hadduu haddana heestan qaado Haye.
xubyo codka waa sidiisii marka dadkaan isweydiiye tolow maxay u cunaan si codkooda sidaa ugu ilaaliyaan weliba anigu markuu carabida ku heesiyo welibana Haye.
markaasaan aad uga sii helaa waad suudaani moodays halkaas oo jooga haa gartay jamaal axmed cismaan raalle ahaada waa axmed cali sheekh iyo xubintii cayaaraha markana kusoo dhawaada
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku biloawno kooxda liverpool ayaa waxaa xalay laga reebay koobka f a kaabka ee dalka ingiriiska kadib markii kooxda westham ay kaga adkaatay laba gool iyo gool ciyaartaasi oo ahayd lugtii labaad ee koobka f a kaabka oo labada koox ay isku arkaan kadib markii ciyaartii ka dhacday garoonka anfield ay ku dhammaatay barbadhac ibri eber ah ayaa waxay markii hore ku dhammaatay gool iyo gool hase yeeshee soddon daqiiqo oo lagu daray ayaa daqiiqadii ugu dambeysay ciyaaryahan angelo okbona waxa uu kooxda westham u dhaliyey goolkii guusha kooxda liverpool ayaa waxa ay heshay fursado badan oo gool ay ku dhalin kartay si gaar ahna ciyaaryahankooda weerarka ka ciyaara christian benteke ayaa waxa uu daqiiqadihii ugu dambeeyey cayaarta uu helay gool uu ula tegay goolhayaha kooxda westham hase yeeshee ma uusan ku guulaysan inuu ka dhaliyo kooxda liverpool sidaasi ayay kaga hatay koobka f a kaabka sidoo kale dhegaystayaal waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan koobka dalka jarmalka waxaana kooxuhu ay isku arkeen sida tanaadiga bayan leverkusen oo martigelisa kooxda veder bremen waxaa looga adkaaday saddex gool iyo gool naadiga burushi dortmond oo iyaduna u safartay kooxda stuttgart waxa ay ku soo garaacday saddex gool iyo gool dhinaca dalka sbainna waxaa caawa la ciyaari doonaa kulan ka tirsan koobka dalrey ee dalkaasi waxaana kooxda valencia ay martigelin doontaa naadiga barcelona lugtii hore ee ciyaartan oo ka dhacday garoonka kooxda barcelona ee kaamnu waxay ku idlaatay toddoba gool iyo waxba haddii valencia ay doonayso inay u soo gudubto fainalka koobkan waa inay barcelona kaga adkaataa siddeed gool iyo waxba goolhayaha kooxda manchester united david dageya ayaa waxa uu heli lahaa lacag dhan lixdan iyo lix dhibic toddoba milyan oo baamka ingiriiska ah haddii uu ku biiri lahaa kooxda real madrid xagaagan ciyaaryahankani oo labada koox ay isku raaceen inuu ku biiro kooxda real madrid ayaa ku fashilmay qorshihiisa kadib markii sida la sheegay labada kooxood ay ku guuldaraysteen in warqadihii saxiix ciyaaryahankani ay ku soo gudbiyaan wakhtigii loogu talagalay websayteka football leaks ee faafiya sirta ciyaartoyda ayaa waxa uu daabacay dukumentiyo muujinaya in heshiiska david degeya ee kooxda real madrid uu ahaa mushaha dhan sagaal milyan oo baawnd sanadkiiba isagoo sidoo kalena heli lahaa lacag dheeri ah oo dhammeyd siddeed dhibic afar milyan oo baan oo la siin lahaa marka heshiiska uu saxiixo waxaa weli la rumaysan yahay in kooxda real madrid ay mar kale xagaaga soo socda isku dayi doonto inay la soo saxiixato david degeya macalinka kooxda yuventus massimiliano allegri ayaa waxa uu sheegay inaanay jirin warbixinada la xiriirinaya kooxda chelsea siddeed iyo afartan jirkan talyaaniga ah ayaa waxaa la rumaysan yahay in uu yahay ninka bedeli doona guusi diinka oo ah tababaraha kumeelgaarka ee naadiga safo bridge si kastaba allegri oo horyaalka seeri'ada kula guulaystay kooxaha ac milan iyo yuventus ayaa waxa uu ku gacan seyray wararkan laisla dhex marayo ee la xiriirinaya kooxda ka dhisan magaalada london isaga oo hadlayay shalay ayaa waxa uu telefishinka sky italia u sheegay inaanay jirin warbixinadaasi waxaana uu yidhi waxba kama jiraan ma qiri karo mana beeni karo sababtoo ah maba jirto xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo xubinta ciyaaraha nala socodsiinaya caashay dee waxaynu maanta dhinacii shimbiraha jacaylka laisugu dhiibiyey haye shimbiriyow madoosha Haye.
way badan yihiin shimbiruhu waate taas waa mid ay magool qaado markii hore shimbiriyahow heesana way jirta shimbiriyahow shimbirayahow heesa iyana waa waa mid kale haa Haye.
Een, dalxan ayuu u dhiibtay isagu dalxa haa ha yuu u dhiibtay isaguna isaguna kulleyba fariimaha qolaba dad bay u dirsatay marka magool ayaa haatan codkeedu nagu soo dhowya
meeshii lagu diro dawgad magarata meeshii lagu diro dawgad magarata codkaas khaliif xaliimo khaliif magool allah u naxariistay wuxuu gebageba u yahay idaacaddayadii duhurnimo caasha cuudi anuu ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda afarta galabnimo ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.